فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa qodobada caawa aad ku maqlaysaanna waxaa ka mid a faahfaahin laga bixiyey jawaasiis lagu laayay gobolka gado labo eedaysanaha labaad waxaa lagu magacaabaa cabdicasiis xasan cabdi da'diisana ay tahay soddon iyo siddeed sano jir waxaa lagu eedeeyey inuu yahay jaajuus u shaqeeyo mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala kulmay ciidamada etoobiya oo soo dhoweeyey filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib safka gaalada marka la yidhaahdana dee etoobiyaanka iyo xasuuqa ku dhacay iyo cararkooda iyo kolba meesha iyagoo galahayo burburanhaya xabadda intay dhalinyaro kala dabataan madaxa ay ka toogan hayaan meeshaa markaan fiiriyana taasiirkii ugu badan bay ahayd xagga baxadda iyo odayaasha shabeellaha dhexe oo ka hadlay xaaladda gobolka iyo dhibaatooyinka lagala kulmayo ciidamada dowladda federaalka dhaqanka dhabool lagu yaqaana waa dhaqanka caynkaasa waana dhaqankay wakiilka uga yihiin cadowga ilaahay oo waddanka qab- soo duuloo qabsaday odayaal dhaqan oo ka hadlay munaasabad lagu caleema saarayay suldaanka guud beesha boqol hore oo lagu qabtay wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bako markuu inay wali xaqe nana sheego wali sabare isla dardaar yacnii wali dhaliile umutuku aragan suldaanka waa inay insabaran guddoomiyaha degmada yaakshiid oo ka badbaaday iskudaydil waa mar kale iyo dhuux فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan guddoomiyaha degmada yaakshiid ayaa ka badbaaday qarax ka dhacay magaalada muqdisho gaari uu saarnaa ayaa lagu qarxiyey degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir qaar ka mida ilaaladiisa ayay waxyeelo soo gaartay gaarigana waa uu burburay intiinii xalay dhuuxa la socotay iyo wararkeeni maanta magaalada ceelcadde ee gobolka gado waxaa lagu dilay afar jawaasiis oo u shaqaynaya maraykanka itoobiya iyo dowladda federaalka mid ka mid ah khudaadda xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa faahfaahiyey raggaasi iyo wax lagu soo eedeeyey alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi waman walaa ama bacd ujeeddo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda horteeda la keenay eedaysane aadan xasan maxamed da'diisuna ay tahay labaatan iyo sideed waxaa lagu eedeeyey inuu yahay jaajuus u shaqeeya murtadiinta ku sugan degmada waajid macluumaadna ka gudbiya mujaahidiinta iyo hantida ganacsatada intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay aadan xasan maxamed wuxuuna ku jawaabay haa arrintaas waa jirtaa maalin maalamaha ka mid a ayaa waxaa ila soo hariiray nin murtadiinta ka tirsan oo sarkaal ah oo lagu magacaabo daahir wuxuu igu yidhi nala shaqeey anana waan ka aqbalay wuxuu igu yidhi soo gudbi macluumaadka al-shabaab sida baabuurtooda iyo qoryahooda ama hubkooda haddaad aragto intaa soo sheegto oo aan gacanta ku dhigno waxaad leedahay boqol doolar waxaa kale soo sheegtaa ganacsatada islaamka hoolahoodna soo sheeg haddii gacanta lagu dhigo saas oo kale waxaad leedahay lacag awaalmarin ah intaa kadib waxaana u gudbiyey murtadiinta macluumaad ku saabsan mujaahidiinta waxaana ka qaatay lacag dhan boqol doolar waxaan kale daan u gudbiyey eri u socdo oo ganacsatada ay leeyihiin buurdhuxun leh ayaan u gudbiyey lacag ayaan ka qaatay mar kale waxaan u gudbiyey macluumaad gaari natara ee socdo oo ganacsatada ay leeyihiin oo u socdo el ansaar ayaan u gudbiyey hoolihiina way qabsadeen waxay nagu siiyeen lacag intaas kadib anigoo shaqadayda ku jiro ayaa la isoo qabtay labo eedaysanaha labaad waxaa lagu magacaabaa cabdicasiis xasan cabdi da'diisana ay tahay soddon iyo siddeed sano jir waxaa lagu eedeeyey inuu yahay jaajuus u shaqeeyo jubbaland intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka darabtay eedaysanaya cabdicasiis xasan cabdi wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa maalin maalamaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo hariiray lin lagu magacaabo macalin jaylaani wuxuuna ugu tashkiiliyey in aan soo goosto aan imaado kasmaayo kadib waan ka aqbalay ayaamo kadib waa ii suurtogal weysay in aan aado kismaayo kadib wuu ila soo xiriiray waxaan ku idhi waa ii suurtogal weysay in aan soo aado kismaayo wuxuu ugu yidhi adigoo meeshaada joogo nala shaqeey anna waan ka aqbalay waxaan u gudbin jiray macluumaad intaas kadib anigoo shaqadayda ku jiro ayaa mujaahidiinta isoo qabteen eedaysanaha saddexaad waxaa lagu magacaabaa ciise cusmaan geele oo da'diisu ay tahay labaatan iyo laba jir waxaa lagu eedeeyey inuu u shaqeeyo sardoonka murtadiinta iyo sardoonka etoobiya intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay ciise cusmaan geele wuxuuna ku jawaabay haa arrintaas waa jirtaa maalin maalamaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo hariiray nin sirdoonka ka tirsan murtadiinta wuxuuna igu yidhi nala shaqee soo gudbina mujaahidiinta hoolahooda amba iyaga naftirkooda kadibna waxaan macluumaad siiyey sirdoonka murtadiinta meel ay joogaan rag mujaahidiin ah waana la qabtay mar labaad waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan taleefamada mujaahidiinta kadib sardoonka etoobiya ayay ugu wareejiyeen hadda waxaan la shaqaynayey labada dhinac sardoonka etoobiya iyo sardoonka murtadiinta anigoo shaqadayda ku jiro ayaa la isoo qabtay eedaysanaha afaraad waxaa lagu magacaabaa diini cabdiqaadir maxamed da'diisuna ay tahay labaatan iyo shan sano jir waxaa lagu eedeeyey inuu yahay jaajuus u shaqeeyo maraykanka iyo murtadiinta ku sugan degmada diinsoor intaasi kadib nin sardoonka ameerikaan ka tirsan ayaa ila soo xiriiray wuxuuna ugu yidhi waxaan rabnaa inaad nala shaqayso intaas kadib waxaa jawaab ka dalabtay maxkamadda eedaysane diini cabdiqaadir maxamed wuxuuna ku jawaabay haa waa run in aan la shaqaynay sardoonka ameerikaanka iyo dowladda federaalka ama murtadiinta sardoonka waxay ugu dhaheen nala shaqay kadibna waan ka aqbalay waxayna ii dhiibeen shareexo waxayna ugu dhaheen raadi meel ay joogaan mujaahidiinta kadibna meeshaas dhig waan qaaday shareexyadii waxaan geeyey meel ay joogaan rag mujaahidiin ah halkaas ayaana dhigay kadib waxaa lagu fuliyey fal halkaas ayaa raggii lagu duqeeyey intaas kadib waxaana u gudbiyey macluumaad kale waxaana lagu siiyey lacag awaalmarin ah sidoo kale waxaan la shaqaynayey murtadiinta ku sugan diinsoor sidaa oo kale macluumooyin ayaan u gudbinayay anigoo ku guda jiro hooshay ayaa la isoo qabtay intaa kadib maxkamadda markay dhagaysatay eeddii eedaysanayaasha iyo jibaabtooda oo ahayd mid qiraal leh una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sadatan kow falka ay ku dhaceen nimanka inuu yahay fal gaalnimo ah oo ah mudaahara labo waxaa lagu xukumay dil oo xaduridda ah almaraajic min alkitaabi waاsunna qowl llaahi tabaaraka wa tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin وقال تبارك وتعالى فلا تكونن ظهيرا للكافرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كاس وحكم هذا مرال كوب هذا وبالله التوفيق الله أكبر الله أكبر
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي dhowaan mu'asasad alkataa'ib waxa ay soo saartay filim xiise leh kaas oo soconayay wax ku dhow hal saac filimkaasi ayaa qeybaha hore lagu daawaday dad helo ah oo dhibaatooyin kala kulmay ciidamada etoobiya halka qeybaha dambena lagu daawaday macriko lagu laayay ciidamada etoobiya ibnu muflix oo jooga dalka dibaddiisa waa uu daawaday filimka ibnu muflix horay ayuu dhibaatooyin kala kulmay ciidamada etoobiya waxaana uu soo dhoweeyey filimkaasi isagoo tafaasiil ka bixiyey macluumaadka filimka uu watay bismillahi raxmaan raxiim maxamed daahiro walaalle wuxuu igu soo gaaray aniga gaaritaankiisu horta u baahay aad buu u baahayay facebooka waan ku arkay waxaa kaloo aan ku arkay oo lasoo dhigay isagana meelo twitter twitter ka mid a waxaa kaloo aan ku arkay oo lasoo dhigay meelo ka mid ah youtube-ka sidaas aniga igu soo gaaray ku daawaday isagoo video oo caadi ah ibnu muflix waxaan kala qaadi doonaa filimka adigu si gaar ah maxaa kuugu saamayn badnaa wallahi nin filimku saamayntiisu aad bay u tiro badnayd wax la dhihi karo hal iyo laba ma ahan min bidaaya ila nihaaya filimku saamayn buu lahaa saamayntaasoo ka kooban laba qayb qayb ah murug markaad fiiriso dadkii galguud uweeyey etoobiyaanku ay gaari ay ku mariyeen baabuurta xagga bay ragga duqeydaha ka hadlahayay markaad fiiriso yacni meelo badan hiiraan markaad fiiriso meelo badan waxaa arkay aad aad murug taale waxaa aad ariga xaggaas markii la fiiriyo xagga murugada waxaa aad ii taasiiriyey ninkii walaalkii hadlahayay ee gabadha xaaskiisa ah intay jiirsiiyeen gaariga ilmuhu kasoo baxay kelida ka booday ninka odayga ee martida aana lugaha ay ka jebiyeen isla marka dambe la wareysanayo aniga markii xagga murugada leedahay filimka xagga meeshaasa aad ii taasirisay meeshaasa aad iyo aad qalbigayga usoo yaa yaa yaa murugo badan ugu beertay xagga kale iyo markii la yidhahdo wanaaga bishaarada iyo sabka gaalada markii la yidhahdana dee etoobiyaanka iyo xasuuqa ku dhacay iyo cararkooda iyo kolba meesha iyagoo galahayo gurguranhaya xabaddu intay dhalinyaro kala dabataan madaxa ay ka joogan hayaan meeshaa markaan fiiriyana taasiirkii igu badan bay ahayd xagga farxadda iyo iyo jabka cadowga markii la fiiriyo labadaas meel oo dhinaca murugada ah dhinacana ah farxadda iyo wanaagga ah labadaas meel baa igu taasiir badnaa aniga xaggayga wahagaag cadowtooyada etoobiya shaksiyan adigu noloshaada ama ehelkaada wax ma ka soo gaareen wallahi akhiyow taasi waa xadis walaa xaraj weye xadis walaa xaraj weeyaan cadowtooyada etoobiya aniga adeerkeeda waa jireen gacantoodu ku baxay ilahay u naxariisto adeerkay oon isku fil ahayn aniga isaga oo labadana saaxiibbaan aan ahayn aabbahay iyo asaguna laba walaala ay kala dhaleen gacantoodu ku baxay dad kalento oo qaraabada aho ayaguna ehelka waa fara badan yihiin aniga bigdaad markii la yidhaahdo anigoo labada tumaan markii la yidhaahdo nineteen ninety eightki meel u dhexaysa goday iyo qalaafe dhulkaas anoo dhalinyaro oo geel wada ayaa ragga ururkaaya waxay soo mareen itixaad berigaas dee itixaad baa jiray urur kale ma jirin ayaga un baan taageersanayn nimankan marka anagoo dhalinyaro fara badan oo geelo fara badan wadan caana u lisnay caanaha marka intaan ay naga tageen cagadana caana ugu shumay naga caaqeen iyadoo qulqulaysa beriga way lugeyn jirtay iyana soo martay marka laba yaryar oo kuraa ila socotay kurada yarkeeda geel ila waday bay fiiriyeen aw yaa idinla socdo weyn bay dheheen waxaa nala socdo weyn bay dheheen walaalkaan oo naga weyn aw bay dheheen dhulkaas anoo marka geel rabeen intaan saxda uga soo bixiyey socda waana tukada raba maqribka yay igu soo keliyey marka ninka ciidanka wata waa laba boqol oo askari ninka ciidanka wata waa tigree timihiisa markaad aragto alas baksi inu saaran yaad moyso jawaab soo la weydiinin qorigees laabaabu watay intuu dhegta ka jaray dhafoorka iga saaray aniga marka nin waxaan iska ahaa i jooga laakiin aad u dhiiran baan ahaa gacanta saa waqtaan qori gacanta kaga dhuftay qoriga marka halkaas oo kale kaga dhacay qorigu soo qaaday su-aali weydiye waxaa kamid aha marka way dheertay sheekadeedu maxaad qoriga gacanta ugu dhufatay markaas waxaan ku yidhi anu shacabaanay cabad waa lagu dhufan karaa lakin qoriga waa cabsiin karaan ku dagaal dheer kadib wuxuu yidhi geela caana nooga lis aan shaha ku cabsano markaasaan ku yidhi markaad madaxa igu dhufata ay joogateen dhinto maal baan ku lakin ana nool aan ku lisa rajaal kama qabo markaasa wuxuu igu yidhi taxaadka caanaad u listaa waayo anagaad caanaha nagu lisanaya maxaad u diidanta caanaha nagu diidanta waxaan ku yidhi taxaadka biyaha markay isiyaayan cabo ee oonku iga bo ay wareystaan kadib anaa waxaan u dhisaan ku awey laakiin qorigaad ugu salaamtaan ku marka nin qorig ugu salaamay nin biyo isiiyeyna waa nin dilay ninka noolay ka dhibaatadeedu haddii aan sii wado ma dhammaanayso intaasaan kusoo koobaya ani xaggayga cadowtooyada etoobiya oo dad badan oo soomaaliyeed saamaysay siyaasiyiin badan ayaa marin habaabinaya oo odhanaya waxa ay la hartay cadowtooyadaasi maamuladii hore ee etoobiya maxaa taa ka leedahay etoobiya inaan aqoonin oon xaaladeeda war ka haynin oon la soconin weeye wax diyaas badanka qurbaha kusoo hallaabeen waxay garanayaan aan jirin weeyaan etoobiya waxaa isbedela madaxdeeda madaxda isbedesha ayaa keenaysa marka ninba weji uu la imaado laakiin siyaasadda ay ku salaysan tahay waa hal weeye tusaale markaan kuu soo qaato abiy axmed ninka la yidhaahdo siyaasaddii uu watay iyo furfurkii wax furfurahayay saddex ahaa markaan soo koobo kow ururada macaaradka ah ee etoobiya looga xal waayey ee tallaabo laga qaadi waayey inay soo xaroodaan hubka laga dhowna sida la raba laga yeelo qodobka labaad wuxuu arkay niman masaakiin ah oo aan la soconin waaqaca etoobiya oo aan la soconin taariikhda etoobiya oo aan la soconin cadaawadda etoobiya oo aan la soconin dhanaca etoobiya ayuu arkay sidaa darteedna waa hadalkii uu ka jeediyey gobolka axmaara markuu ka hadlahaye waxaan ninkana meelasaad ka fikiraysaan annagana waxaan rabaa muqdishada ka shaqaystaan markii uu leeyahay niman masaakiin oo busato ah oon adduun la soconin oo calooshoo shaqaystayaal ah oo habeenkiina hurda maalinki habeenkiina qayra maalinkiina hurdan yihiin buu arkay taasa marka waxay keentay inuu iska dhigay nin furfurahaya oo nimankaana soo jeenay soo dhawaysanaya dadka shacana ku qalbi qawsanaya kuwa madax sheega ah haddii mar ay gacanta ay soo galeen inay soo raacay buu moodayay waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee abiya uu arrintan u sameynaya waxa weeye culays gudaha waddanka ah saaraa culayska gudaha waddanka ah marka ee saaran si uu ugu taageero dhaqaale ayuu wuxuu u furfuray inuu xagga elitaniana uu wax ka helo oo ka soo galaan dhinacan jabuutina wax ka soo galaan dhinaca soomaaliyana wax ka soo galaan isku celceli fikir isku celceliya markaasi sida meel aan meeshuu rabo wax kasoo dejisan karo waddanka markuu abiya qabanayeyna in la socotay in kala weyn taariikhdiisa ee nimankii tigriga ahaa way mariyeen asagoo qisnihiisa oo dhan la mariyey oo waddanku faaruq yahay oo dhowr iyo toban bilyan oo doolar lagu leeyahay ayuu waddanka etoobiya iyo gacanta yuu abiya gacanta u galay intaa markii la isku daro ayaa wuxuu iska dhigaya nin wax furaya laakiin nimankan ka hadlahaya barnaamijka ka hadlahaya lama socdaan taariikhda etoobiya etoobiya waxaa lagu dhigaa iskuuladeeda waxaa lagu dhigaa caasimadda etoobiya waa xaggee waa magaalada la yidhaahdo balcad balcad iyo muqdisho intaad ku jiraanna waad ogsoon tahay yacni balcad ninka ku fikirhaya ee dhahaya waddanka etoobiya xuduudiisa waa balcad ninka dhahaya xuduudiisa geeska waa balcad dhahaya qaar mararka qaar dhahaya waaba caasimada anadoo soomaalida naga xogtay dhahaya ardayga loo dhighayo ilmaha loo dhigayo iyo ilmaha maanta loo dhigahayo ama loo sheegahayo ama tv ka daawanhayo walaalaheena etoobiya waad dareemi karaa nin waliba meesha ay labadaa ilmood ku kala fikiri doonaan maskaxiisana wuu garan karaa markaan soo koobo marka nimankan dhahaya etoobiya waa walaalaheen ama dhahaya etoobiya isbedel baa ka dhacay ama dhahaya etoobiya siyaasad furfuran baa shamadimuroobay qaadatay waa niman aan la soconin waaqaca rasiidna aan ku lahayn taariikhda innaga iyo etoobiya ama soomaaliya iyo etoobiya taarikhda dhexmarta rasiid aan ku lahayn sayd maxamed cabdulle xasan ninka dhisi axmed guray ururadii faraha badnaa ee ka dagaalami jiray gobolkaas soomaali galbeed ka dagaalami jiray sidii maxadisi nasrullah iyo ururka soomaali galbeed iyo kuwa kale kasii horreeyey yani intaasoo urura soo socotay waxay ku dagaalamayeen kuwan xuna cilmaynta walika hadda meela dhaantada la taagan lama rabe ururadaas waxay ku dagaalamayeen urur xorriya doon ah haddana diin ku salaysan bay ahaayeen marka macnaheedu waxaa weeye etoobiya ayaan walaalanahay iyo etoobiya ayaan isu dhownahay iyo etoobiya ayaan colaadnagama dhexaysa dadka dhahaya waa dad aan taariikhdaasi dheer ee intaas madiidada aan la cunoyn maxamed daahir oo markaan soo koobo waa taa waa mahadsan tahay ibnu muflix haddaan filimka ku laabto dadka adigu aad ka mid tahay ee arkay dhibaatada xabashida etoobiya filimkan alkataa'ib ay soo saartay muxuu kaga dhigan yahay horta filimku markii si guud ahdo wuxuu soo saaray oo soo bandhigay asaga iyo filimkii jamaacad waxay soo bandhigeen furaynimada ciidamada etoobiya waxaa laysleer bandhigaa abi oo ku haya ciidankeena waa geesi iyo ciidankii oo gurguuranhayo oo madaxa laga tooganayo oo xataa carrin lugaha ku carraynin waa fadixad meesha u dambeysa weye inuu marna yidhahdo ciidanka annaga waa geesiyaal meeshay raad wax ka qaban karaan marna iyagoo gurguuranhaya oo weel yaryar ay eryan hayaan waxaa iga aad aan ugu qoslay markaan arkaan weliba aad ugu qoslayn anoo keligii ah oon aad u farxay markii aan arkay nimankii ninka etoobiyaanka ee sheegan hayay miinabaar inuu yahay ordahay baawarta hor culeynhaya oo wiil wiil yar ka carrahaya oo madaxa laga tooganayo la caynanayo marka arkay baan aad u farxay marna waan farxay marna waan qoslay markii intaan laga soo gudbo ciidanka etoobiya qofkii filinkan daawaday yaqaanada etoobiya yacni wuxuu dareemayaa laad qabowsi weligii aan qalbigiisa ka baxaynin buu dareemayaa iyo inuu u duceeyo ragga mujaahidiinta ee dhallinyarada ee nimankaasi faraha saaray si fiicanna meel u dhigay meeshii la rabayna mariyey nimankaana maxaa dhihi jiro duco iyo ilaahay inuu xoojiyo ayuu ilahay uga bayaa asaga qalbigiisana farxad aan la soo koobi karin buu dareemayaa etoobiya nin dharba nin gacantii ay gaadhay oo filinkaa daawaday aan ku qalbi qabowsanin waa nin aan gacanta etoobiya gaadhin ama qalbigiisu iimaanuusan ku jirin. markii firinka hoos loo gudagalo yacni ciidamada etoobiya markay soo baxayeen ama ay socdeen kibidka ay isku socdeen iyo qaabkay u dhaqmahayeen iyo markan dambe siday bisna u noqdeen yar yar waa labaan islahayn marka waxaa aad isu weydiiyeen oo keligay ah etoobiya waxay dhaheen ciidan baan nahay xoog baan leenahay militari baan nahay dhahaan war wiilkan ku dilahayo qorigu wato waa aakay adna qorigu wato waa aakay maxaa labadan aakay kana tabar u yeelay kana tabarta ka qaaday inay is weydiiyaan waayo loo dilaya adoo qori aakay wataa waa wax dif waa dagaalantid adu carraysa u gurguuranaysaa sababta waxaa weeye kelimada tawxiidka kelima hor istaagi karto ayada keligeed baa hub ah marka intaas markii oo dhan la isku daro filimku filim macluumaadkiisu aad ugu u weyn yihiin aadna u xiisa badan yihiin aadna farxad badan iyo murugo aad u tira badan u xambaarsan bahaa waana dhaqanka etoobiya etoobiya markay layso ama xidho ama disho waa dadka dhallinyarada ah inta badan ma aha waa odayaasha dadka da'da weeye waa dadka waxay u leenaysana sababta u leenaysana soomaalidu ma fahansano ninka weyn waaqaca etoobiya iyo siyaasada etoobiya la socdaa sababta si aysan marka u dhicin inuusan ninka dhallinyarada ah fika asaga uu qabo uu ku tallaalin si aysan u dhicin oo ka dhallinyarada walaalin etoobiya inta looga dhaadhiciyo etoobiya ugu biiro ayaa waxaa la dadka inta waaweyn in la dilo madaxda etoobiya filimku waa ay arkeen maxaa la gudboon bay kula tahay abiye axmed iyo dowladdiisa hadday yihiin dad fahmahayd oo maskaxa leh oo fikiraya hadday yihiin filimka waxay ka qaadan karaan inay ciidamadoodana la baxaan waddanka ay kala baxaan awoodooda ciidan iyo tabartooda iyo tababarkoodana ay dib ugu laabtaan oo inay ay intan ka badan isdhisi karaan ay isku dayaan beenta iyo dadka waxaan loo sheegaya ciidamo xoog le awood aan leenahayna aysan jirin oo ay iska daayaan hadday dad wax fahmaya yihiin hadday beentii iyo hugaadii ay horaanba ku noolaan jireen ay ku nool yihiinna de waxaa la yidhi wuxuu yidhi haween- haweenkii dhoodana wuxuu yidhi dhagax taabasho iyo tuujin iyo inaad tantoomayso saddex anta tagtaa waa isugu taagay buu yidhi etoobiya dhaqankeedii aan naqaan hadday tahayna dhagaxan bay la mid noqoni haddii ay wax fahmaysana intaan soo sheegay bay ku qaadanaysaa ciidankooda dib u tayayso ciidamada soomaaliya kala baxdo intaasay qaadanayaan hadday wax fahmayaan ugu dambayn dowladda masar markaan iyada isaga tagno muslimiinta masar waxa ay wajahayaan cunaqabatayn ka imaanaysa dowladda etoobiya oo xiratay biyihii webiga niil filimkaana waxaa lagu muujiyey itaaldarada ciidamada etoobiya muslimiinta masaaridu maxay ka qaadan karaan waxa ku dhacay ciidamada etoobiya horta maani iyo ii sheegay iyo ga- iyo kaafir waa isku- waa isku diin waxba isma dhaamaan ciidanka masarna waa ciidan cilmaaniyiin ciidan muslimiin ma ahan laakiin waxaa uun midab magaca ay sheegeen ay muslimiin ay sheeganayaan ayagu sheegasada marka la fiiriyo haddii wiilal yaryar oo hub aan haysanin waaweyn oo qori aakaya ku dagaalamaya qoriyaa lagu dagaalamaya waa ujeeday wixii ugu badnaa ugu ugu weynaaba daba jeex bahaa qoriyuu lagu dagaalamaya wixii ugu weynaa inta kale indhahay u qabteen qorigi baa qori saaran gaari saaran ama aan arkaynin wixii ay dhalinyaradu watay ee gacantooda ku jirtay intaan arki hayayna qoriga la yidhaahdo rbg ama sukaha la yidhaahdo iyo dabajeex labada qori baa ugu waaweynaa intaan arki hayay indhaha u qabtay marka wiilal yar yar oo dhalinyaro ah oo markaa da-ooda fiiriso aad isdhahaysa xataa wax soddon gaariba kuma jiro aad isdhahayso waryaha hubka haystaana intaa yararka uu yahay markay sidaa u geelahayaan ninkii wax fahmaya wuxuu ka qaadanayaa ama hub haysta casri ah ama diyaarada haysta ama taangees ama hub gaashaadan haysta wuxuu ka qaadanayaa etoobiya inay inaysan ku qaadan karin saacad gudaheeda la isku qaadan karin waa hadduu yahay nin iimaan la wax fahmaya weeye iimaan ma waa ilaah kuwa ayagee etoobiya markii la fiiriyo tabardaroodii iyo taalxumadoodana hadda hadda ma bilaaban ciidankii cilmaaniga haye soomaaliyeed ee dowladda cilmaaniyadeeda ay haysatay ee wadanadu u dagaalan ciidankaasa ciidamo iyo etoobiya etoobiya tabartooda ayagoo jira ee wakti yar jira dhowr iyo toban sano ayagoo jira oo wakti uu xorriyadda ku sheegay iyo wakti dagaal galay ay dhowr iyo toban sano ka badnayn ayaad ogeyd meeshay tageen taariikhda ilaa haddana ku qoran tahay diiwaanadana meel walba uu yaalaa haddaa xataa gobol gelisi aad ka helaysaa sab ku dhac ciidamada etoobiya iyo yaabkii adduunka uu ka yaabay sida loo galay famaa baaluka marka qof iimaan leh oo ahlu tawxiid ah oo hadduu rabo inuu shahaado qaatay ku- ku ku socda hadduu nool yahayna inuu ciziya sharaf ku noolaada ku socda dee ciidan noocaas iskama celin karo waxaa kaloo ogsoon tahay ciidanka etoobiya qofkii aan aqoonin ayay geesi u yihiin waxaa dhacday hadda kahorta hal qisaan kuu sheegaya waxaa dhacday magaalada qalaafe ayaa wakti aan u maleenayo inay ku aadanayd ninety threegi ninety four ninety three two ama inay ku aadanayd ninety four mahay malaadu ama nine something ku aadanayd ayaa magaalada qalaafe waxa lagu bixinaya raashin wakti yar kulba ahayd raashinkii la bixinaya marka ayaa leenkii lagu jiray baa gabadh gabdhaha soomaaliyeed ka mid ah oo saa u taagan bunun etoobiyaan ah dadka ciidanka ku celinaya ka mid ah ayaa ulba ka hor u watay munaasaha kaga qabtay ninkuu naasaha ush kaga qabtay iyo intii ushidaas kaga qabatay dharbaaxo ayay dhaban ku dhufatay gabadh markay dharbaaxadii ku dhufatay ayuu ninka damcu ushii bakooraheeda gabadha naasaha kaga qabtay ayaa wuxuu damcu inuu gawari la dhaco markuu damcu gabadha dhace ushuu isbaaciyey ayaa wiil dhalinyaro ah oo xaggan geeskaaga ku soo booday ushan gabadha ku hoobanin intuu dhexda qabsaday oo etoobiyaanka saa isu daameriyey oo sabaxatuu dhul ku dhuftay oo ushii ka qaatay boqoradii watay ka qaatay ayuu dhinaca miyigna kaga dhuftay dhinaca bidixna kaga dhuftay in dadkii uu dhexisay wiilkii waa ku dhici waayay askari etoobiya ee qorigana watay bastooladana watay bakooradana watay wiilkii oo taagan inuu qabsado wuu ku dhici waayay laba saddex afar nin shan nin baa wiilka xagga kasoo mataasna gudaha la geliyey ma- ma ma taaban kartid baa lagu yidhi halkii buu istaagay waa wiil yar oo dhalinyaro ah oo waxba wadanin waayo toori hataa ma wadanin ulba hore ku garaaca etoobiya marka ninkii yaqaana tabaryaradooda iyo awooddooda ninkii yaqaana dad ooma maleeyo waxaa kaloo dhacday qiso labaad ururka al-itixaad markay dagaalamayeen waxaan umanayaa dagaalka dagaalkii qorra ah aan umanaya qorro dagaalkii aad ugu jaban etoobiyaanku nin kada ragga ay ii sheegay gobolka u dhashay ka mid ah oo magaalada godoy weliba ragga raggoy ahaa oo ragga itixaadkaa ku jiray yaa wuxuaan oonnay bi markaan oonnay yaa waxaan ii waryaa xaggee xaggee noogu dhow biyo kaasaan idhi gaaladan gaaladan ma noogu dhawaa waan gallay bi markaan gaaladii gallay in etoobiyaan ah yaa iga hor imaaday bi markaasna xabad isugu wadnay isugu wadnay isugu wadnay faraq yar faraq waa garabaan umalanaya waa meesha yar ee sida tog oo keliga yarkee biyaha waraabiya oo kaleenta ah yaa faraq la yidhahdaa aan wuxuu yidhi xagga uu kasoo istaagay aan kasoo istaagay buu inuu islaaba inuu islaaba damcay madaxa kaga dhuftay buu qorgii baa ka duulay qorgii inuu qaatuu damcay intaa wuxuu dhulka kaga istaagay halkaa luquntaa kaga istaagay saddexdaa wuxuu igu soo jeedo saa isoo fiirinaysa intaan kaga istaagay wuxuu yidhi kaf aan bahash yarida uu watay biyaha ugu jirta aan gaf ka siistay yaana luqunta kaga taagay baan korkiisa ku cabay buu yidhi saddexda kalena xabad iguma soo ridin buu yidhi marka ciidanka etoobiya saasaa loo yaqaanaa dadka gobolkaa kasoo jeeda saasay u yaqaanaan soomaaliyan kale baa moodaysa dad inay yihiin mooyaane wax ay yihiin male waa waa eber weeye taxta sifir bay taagan yihiin. marka in la laayo oo laga- waxaa dadka ugu baaqi lahaa in la baabiyo nimankaasi neefsa ugu galo بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah baay iyo bakool ayaa beesha boqol hore waxa ay ku caleemo saaratay suldaan maxamed madey kuulleh munaasabadda waxaa goobjoog u ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin odayaal dhaqan iyo qaar ka mid a hogaamiyaasha qabaa'ilada waxaan idiinsoo gudbinaynaa caawa kelimaad qayim ahaa oo munaasabadda ay ka jeediyeen suldaanada beelaha eelay iyo mirifle waxaan ku holmaraynaa suldaanka guud ee beesha eelay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdilcasiis sheekh cabdullahi بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله أليا مهلا تبارك وتعالى نيوالي دت مسلمين تنتي جيج ميبوهده walnin hadali xafladan hani dhawaay xafladaas eed iyo eed yaan ka faraxsanna walaalihii hana dhawaay dhiigani ee ka billoqo kasta isu ka hadalo mayba hadee tarxiiba jiray ama soo dhoweyn soo dhoweyntii eed han dhawaani ee kolley haddii ata diyaarinta makaanka haddii ata cuntada dhammaan insha allahu eed iyo eed yaan la dhacsanna intaas kadib maybwaa boqol hore geega afartiis eedaan faraxsanyi sida la sheegay laakiin si goone ah unuun gaar ahaan ana haddii aan ku socdo qabiiladaas reer eelay runtii sida gember ima sheekh haddii aan matalaayo waana ku socda xafladun ka annamaa yeedo la too'atuu ana inso'ota haatow runtii eedaan ka faraxsanna ilaahay baka faraxsan tan boqol hore shiraydiis malaa boqol hore shiraydiis malaa wal isla leey xafladan qiimada leh oo qaaliga ah. insha allahu taas taasu ee runtii walna buraariji eedan inin buraarajiyey si goone ee deegaankaan hadda deegaankay muddo hal sana iyo bar yaa ka noolay yaa ka shaqeeyay dacwadaas ila allaahi casa wajal oo xagga oo macaahida gaar ahaan machadkii nuurul islaam maclimiintiis iya kumid ahay walaan an lahaa si goone aan an lahaa taasa xasuusade runtii eh, dadka deegaankana rijaalan wa nisaa'an reer disow haaden reer qoomaleed haaden reer yalada haaden reer eemid haaden eed iyo eeda yacni ya nasgoranaya iska faangni deegaanka taas taasu marka ma inlijeeda faangma oo eh deegaanka lanka tirsan inay ahaa waa sheegay taase i daayay kow taas taasu ilaahayba kama hadsan marka xafladaas ama suldaankaas runtii suldaankanuunba suldaan isnaysin eh inin haynaya sheegan ilaahay fadli jeeg tabaaraka watacaala tiitiya kale mayn maxadiyaane ilaahay tabaaraka watacaala oo runtii barnaamijyadun nin suurtageliyey ilaahayba maxdakooda isu siiyaana caza wajalla oo koonkana abuuri saasoo kale ee mujaahidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin oo intifaaj iyo canfaaj oo la argay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maybaleya xadiidkii oo wariyaayey oo wariyaay imaam addaara qudni fii sunani waa sunan addaara qudni albaanina taxsiiniyey iyo maybaleya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa khayru nnaasi anfachuhum linnaas waa wa khayru nnaas anfacuhum linnaas rasuulka sal sl alayh salaatu wasalaam dadka maynka khayr badana lankuwal qobadka leh mayna jeed warkaas acni xarakata shabaab almujaahidiin runtii walqobadsho oo muuqday la aragay firqadan ini walantaraana walaalkeena ee qaybta dacwada ninku sheekay asheekh cusmaan jazaahu llahu khayr aljazaa haddii la ero lahay dadkan maylan kulmi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam jawaabii jawaabtasayna xadiidkii nucmaan binu bashiir unugii yaraayay dhaladay bacda hijrati rasuul sal ly slam rasuulka kadib ansaar an dhalado nucmaan binu bashiirahay nucmaan xadiid weriyow rasuulka maybale calayhi salaatu wasalaam aljamaacatu raxma maragaaso aljamaacatu raxma wadajaarka waa raxma iyo naxriis naxriisti i wadajaarkii hataba la ogaadi naxariistay tan isiinba aragaasan dadka reenreenta i faraxga isyeelanta aragaasan deegaano welba iyo meel welba mideeda kale maysin sheegay toddoba bilood ka hor ee qabiiladun un haddu ku socono reer eelay walmida ay ka guulaysatay ee walaayada iyo xarakada intaba yacnii aragni una ogaani raxmadaas naxariistaas reenreentaas walaayo walba adaseeta soo dhoweynta haddee ballaarnaanta qabiilka naftiis baahadiis madi hor walha reebareebayaay boqol hore reebareebaysanaaye fidi sidai eela in reebareebaysanaaye anfidi yo geega tanga anfidi ilaahay baa ka mahadsan tabaaraka wa tacaala marka ilahay baa ka shukriyaana usiinka mahadiyaana caza wajalla may kale jare guud ahaan wali xaq ee walqaadade suuradun suuratulcasri ee koobay yo mayba ku mid ah allah dhaaraday tabaaraka wa tacaala may ka dhaaraday insaanka inay khasaare ku sugan yihin may haraabi dadka iimaanka leh ila aladiina aamanuu kow wacamilu saalixaat lam watawaasaw bilxaqi maragaas dacwadii khayrkii tawaasigaas maragaasu xaqee iyo sabar markuu inay wali xaqe nana sheego wali sabare isla dardaaran yacnii wali dhaliile umutu ku aragan suldaanka waa inay insabaran suldaanka nafsuhu walal wali dhab-a dareemo waa inay saas oo kale ka sabaro wali xaqana inku waahane dariskii lahadba waa iyo namber kowkana yaa yaa ku socna marka suuradan alla khasaarada ka tilmaami kow dhaaradi lama jumla ismiya saddex mayb waa inna ism ogdiin la geli afar mayb waa laama la geli intaas waa adawaatu tawkiid intaas may la adkay insaanka inay khasaare ku sugan yihin afartii laha ku reebi ma xaqi iyo sabarka anlajeeda jasaakum allahu khayr aljazaa warkeena inu ka dheerana mee geega haataw hadaa may lakayaaba wararka ininoo dhudhumo lakayaaba wajazaakum allahu hada ma aquul wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa suldaanka guud ee beesha elay iminkana ku soo dhowaada kelimad uu munaasabadda ka jeediyey suldaanka beesha mirifle ee shabeellaha hoose suldaan nuurow xaaji isxaaq بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد شيء ما هذا ما أنت إلهي يا سجانا أو أنتم نبدين سي أنتم إس أغلاشة إن هرجلي يا ما هذا نجان بعد الله ولي ما نجانه maamulka gobolka baay iyo bokool iyo walaayada islaamiga oo fakirkun hajiibka kooy kashabeelle ahaan fakirkun waa noo qiibgeliyey waaligiin in roogi ilaahay khayr siiya tari noqo sii madi alaamaha baxeen barnaamijku madi habahi maysiin tananeeri waan hadhawayn ka qaybgalka allahu akbar ka qaybgalka haddii walaalkay sheegow sax waaye unun iga sii mutaageeraan walow dadku dhaladiya diidaay un oo la dhaladiin ogolayn midaynta waa wax weyn midaynta marka hoodhay wali ka hadalay af ingiriis af carabi af soomaali af soomaali laakiin maayo maxaa tiri angoro maayo maxaa tiri maayo howla ka hadal maxaa tiri adhimo si malaagana guud ee reer boqor hore meela walbal kasaay oo af alka dowhaay walba ninku dhimanayn يا ولا فلا يعني دوغي افعاتي نغد هو بالله ما ولا ريال مدين تان لمديي خير بقول هره مدين ماها تي مدوغ افريكا لهي ما ماها قرمده مدوغي ماها اسطنبول iyo muqdisho la walaalayna maaha waa midow islaamnimo ku dheehan oo ah aayadii daliilkeeda suuratul imraan wa'tasimu bihablillahi jamii'a waxa waxa isku xirka keenay diinta ilaahay inaad difaacdaan idinkana aad kala badbaadaan haddii laba cunugoo walaalaa markay korayaan la tuso inay walaala yihiin aakhirka waa isu hirinayaan laakiin haddaad afar naagood carruur aad ka dhasho midna uu degan yahay muqdisho midna shabeellada hoose kuwana baaibukool aad ku haysid oo labaatan jirun ay isku arkaan ma walaalo weyaan dadkan dad asal oo dhasho waay marka dhalashadii horaa la xusay walow ay wax dhiman yihiin maxaa dhiman haddii ay khayr allah siiyo oday baa istaagay abtarsiimo badanuu maray iyo wiilkii carabiga ku hadlaayaba abtarsiimada hinjiilne inuu aadayo ani hinjiilaan ka dhashay marka meeshii boqol hore lagu soo koogay waxaa nagu ficneedba reer hinjil odayga hinjilna maxaa ka soo jeeda in la yidhaah hal markintaana lagu xiro annagana aan meesha ku jirno waa rabi lahayn laakiin waa lagu socdaa waa la gaana insha allahu tacaala waxaa kaloo mudnaan mudan wadaadkii haddaa soo xusay fikirka isma dheera dadka qaarna afar afar ay isu dhasheen qaarna laba labo guud ahaan walaalaana afar afartii waa la bilaabay laba labadiina maalingeedu waxaan leenahay soo bilow haddii ilaahay yaa laba labada waa kaa sugaynaa eerayn kastoo ay naga baxsatayoo xariinow midow eerayow midow laisku kabi lahaa eerayn lafteeda hadda xariin ku kab kuwa kalena say isu leeyihin isu saar adiga maamulkaa hurdaha noqdo marka haddii ilaahay yidhaha wax isdagaalaya male intaa haddii la intaa haddii la helo maxaa weheliya sagaal iyo sideed laba nin aan lagu filanba soomaaliya inta joogta sagaal iyo sideed ninkaan sideed waay ninkaan sagaal waay haye ninkaana amiira bas intaanaa lagu filan waxaan eegaynaa markaas dagaalkeega iyo isku maqnaashihi aan isku maqnayn gaaladaan la aadayna haddii ilaahay idmo marka walaalayaal haddii ilaahay yidhaahdo soo dhowayn fiican aadna dhowayseen dadka halkaa iskugu yimid dadna waa laba marti dadna waa hal marti dadka noqobada baayo bokool waxay yihiin hal marti gobolkooda la joogaa laakiin tuuladaanay ama degmadaanay waxay ku yihiin marti aniga iyo ragga ila socda laba marti aan nahay gobol dariskiinaan ka nimid gobol ahaanna marti aan kuna tuuladaan haddana marti aan kuna soo dhowaynta aana soo dhowaysayna boqolkiiba boqol aan idinka mahad celinaynaa soo dhowayntiina midna anfacday na qadarise waa annaga laftaeeda ma liidane laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitir aan soo socnay xafladdan darteeda waxaan ognahay marka maxamed aadan xuseen ani nimaan qaarna waa xaaje aan soo wada falno annagoo codsanay inuu wax noo noqdo naga diiday annagoo fakir ka qaadanaynay na diiday islaamnimadan uu jeclaa maxaa qadiray marka wallahi inuusan soo aadin inuu nabadoon noqdo ama suldaan uu noqdo ilaahay baa u qadaray isaga wadaadku uu sheega waa ilaahay baa soo qoray ummaddiina way fahantay nin oo wuxuu waxaa waaye maalintii isku kaaya dambaysay rag badan oo halkaan fadhiya ka markhaatiya nin asaga adeer u ah dhib la gaarsiiyey walaayo ee gaarsiisay dhiiggiina cafiyey daawaduu markuu soo qaadayna daawadii lacagtiisii jeebka ka baxday markuu soo qaadayna haddana wuxuu ku bixiyey dhiig kaloo beesha lagu lahaa ma moodaysaa marka nin oo shacab ahaa haddii jeebkiisa lacag uu ka bixiyey asagoo mas-uula inuu ceshanayo ma moodaysaan waa may maxaa la rabaa marka inta raxweynoo halkaan fadhiisa waxaa laga rabaa aqal tiirla'aantiis keligiis ma taagna reer soomaali bay ahayd heesaha laftooda haddaan mustay lagu garaacayn waa af soomaaliya waa la soo qaadan karaa aqal tiir la'aantii keligii ma taagna masaajidkan hadda imise tiiru leey afar marka afarta tiir aad u jeedaan gurigaana ahaayeen idinka maxaa idinka rabaa marka boqol hore keligiis ma rabo ninkaan dhoweeyu ka yimid in la yidhahna ma rabo waxaan rabaa tiirarkii inaad noqotaan aniga koowaan ahay tiirkii oo suldaanka aan u ahay dhankeyga wixii ah insha allahu tacaala taageero buuxuna u haya haddaynaan istaakurin tabar yeelan mayno af iyo adim haddaan isu kaalmayn tabar yeelan mayno aan ka tashana cadaawow aan isku tiirsanaan taas taas baan leeyahay manaaq waxaan u jeedaa in qalab fara badan oo xushmad badan leh kitaab ugu horeeyo la soo dhigay halkan kitaabka qur-aanka kariimka ah oo halkan la soo dhigay oo kombyuutarka leh booshka leh qoriga leh waa ku mahadsantihiin inaad na guddoonsiisaan laakiin waxbaa dhiman anii fikir ahaan laba arrimoodaa dhiman labada maxay yihiin waa bastooladii guntiga la gashanayey idinka maxaa laydinka rabaa marka gabadhaasaa idinku dhiman bastooladda laydin saari maayo anaa bixinaya bastooladda anaa bixinaya anaa liigu leeyahay haddii ilaahay yidhaahdo marka wax anfac haddii aan la quurin wax socon maayaan waxaa la rabaa ugaaska af iyo adin in lagu kaalmeeyo in la garab istaago haddii ilaahay yidhaha ani khaasatan markaan isku soo koobo marka waa dheereeyey naqiibada halkaan fadhida aadaan idinkugu baahanahay nin qabaa'ilada aad ka wada dhalateen kulmiyey baan ahay oo baahi badan idiin qaba la kulinkiina araggiina xariirkiina nabadoonka iyo islaamka iyo kitaabka iyo intaba ilaahay hanoo guuleey gaalada allah naga qabto argagax allaha ku rido argagax allaha ku rido way tabar daran yihiine xaqiiqatan ma aha dabaabaadka socda wax laga eego qofkii caqli lahow ha eegina aakaha iyo dabajaha eegina siyaasad ahaana loo eegaa caalamkaa la fiiriyaa waxaa la ogaadaa idaacadaha sida naqshadaha ay u socdaan waxbaad fahmaysaa gaalada siyaasad ahaan way u burburta soo guul maaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu raallihaa waxan
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay shabeellaha dhexe waxaa ka dhacayay toddobaadyadii lasoo dhaafay weeraro ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka iyo maamulka hirshabelle mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa lagu qasbay inay ku nagaadaan magaalooyin yar oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyagoo halkaa aanan ka bixi karin waxaana kala go-ay isticmaalkoodii wadooyinka gobolka afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe macalin maxamed oo idaacadda alfurqaan u waramay ayaa ka sheekeeyey xaaladda gobolka بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه، أولا إلهي بام هذا سكله سبحانه وتعالى وهان ما هذا عليه هنا أن لنا ما هذا هجرته إذا عدا إسلامي جاء الفرقان أنت أتكذب هو قلدا ما هم هالبان صعدا يؤدي وفربدينهن قضيتها مجالة عاصمة يا مقدشة يا قضيتها بايا بقول جبوين ك ما يلك استجارة أي لوجه لاجا أي مبتدين تجارهان ولا شبه لها ده مركز صعد له هو قلدا هو دنبي وهان وارنا فرحات يقول يا شيخين oo ugu dambeeyey ninka wasiir ku-sheegal raggu ay ku qaarijiyeen magaalada jowhar farxad iyo raynrayn baan u arkaynaa waa ku faraxsannahay marka waxaan leenahay ha la sii wado waan ununkuna waa ku faraxsannahay haddaan naha odayaa waxgaradka wilaayada shabeellaha dhexe waagaag waa dad soomaaliyeedoo inay maamul yihiin ayay sheeganayaan maxaad ugu faraxdeen in la dilo oo aad u soo dhowaynaysaan waxaan ku soo dhoweyhaynaa oon ugu faraxsannahay alwalaa walbara masalada ah ee dadkaas aad ogtihiinba madabkaynay leeyihiin codkay hadalkaynay leeyihiin diin bay ku dhasheen laakiin waxaa doodiyey oy ka iibsadeen diintoodii ishtarow biaayaatillaahi samanan qaliila cadowga ilaahay bay garab siiyeen annagana marka waxaa waajib nagu ah inaan alwalaa walbara masalada ah aan qaadanno sidaasaana uga tawaqufnay raallina ku naqana in dhigooda la baneeyilahayna loogu dhawaado sabab kalaa jirto hadda waa dabadhilisada waxayba mudan yihiin in ummadda looga raaxeeyo iskadaa kuwa hadda caas caadiga ahee qabtaa qaraabo ahaan in loo gooyo loo dilo ayaa ilaahay amray laa tajidu aayaddaasana u daliila ma garat waa gartay midda kale waxaad iiga warantaa in dagaalla gobolka ka dhacayay waayahan dambe si goosgoos ah maxaad ka sheegi kartaa iyaguna oo aad kala socotiin ka odayaal ahaan dagaalo goosgoos ah oo gobolka ka socdaa wax badan aan ka ognahay wax badan aana ka sheegi karnaa dagaalka waxaan soo marnay dagaal caynkaan oo kale iyo wax lamida iyadoo la leeyahay dad soomaaliyeed ahaa la dilay dad caynkaas ahaa la dilay ee, dadka muslimiinta lalayha aan soo marnay maanta halkaas waa ka gudubnay waxaan taagannahay alwalaa walbaraa yaa la xadidinaa yaasa la goynaa masaladu way caddaatay ragga walaalaha mujaahidiinta ayaana noo caddeeya ilaahay jannaha ka siiya inta aasaasta camalkan iyo intii uu mataqaana naftooda u hurtay maanta waxaa weeyaan wax sida loo arkaahi carruurta carruurta hadaaqaysa xataa sheegi karta ma garad macalin maxamed bal iiga waran maamulka hirshabelle waxa uu ka mid yahay maamulada soomaaliya ka jira ka waran ah, saamayntiisa gobolka iyo waxa ay bulshada ku qabaan maxaad ka sheegi kartaa maamulka hirshabeelle waa naqaanaa waa maamulka cadowga ee ilaahay uu soo maleegay ee dadweynaha muslimiinta ah ee wilaayaadka ku hoos noolna wax ma ee waxa ma galaan gala kuma leh wax aan jirin ayay ku xisaaban yihiin saamayna kuma leh dhaqdhaqaaqoodahuna kama jiro waxayna isugu tageen keliya meelaha ay matalan godadkay ku jiraan cadowgu kuwa cadowga u khidmeeyana iyagina waaba isaga carareen waxaan tilmaami karaa baan tusaale ka bixi karaa ummaddana u sheegi karaa codkayga maqlaysa ee cadowga gaar ahaan wilaayada shabeellaha dhexe in dhaqdhaqaaqiisii dhammaaday inay magaalada muqdisho iyo iyo jowhar ay kala go'een cid mari karta oo inaysan jirin marka waxaan isleeyahay guushii ee islaamku waa muuqataa waana soo dhowdahay taa taa waa u imaanaynaa macalin maxamed su-aasha waxay tahay maamulka hirshabeelle muddada ay jiraan ka waran wax dadkay u qabteen ma jirtaa inaa lilah yaa waxqabasho kuwaaska sugaayay waxqabasho may haayaan waa dabadhilisyo masaakiin oo tabcaana danto tabartooda sa na iska yartaa tayana aan lahayn wax mataqaana damiirna xataa aan lahayn xayqabaha ayaan haysan ummad saamayn ku yeelan karaa waa kuwa dhintay waa hagaag sababta ay wax u qaban la'yihiin maxay tahay sababtay wax u qaban leeyihiin waxay tahay inay mataqaanaa ilaahay uusan la jirin inaan macooda ilaahay uusan la jirin waxaa wax qaban kara allahu rabbulcaalamiin iyo walahu asagu raalli ka yaha marka ma loogu talagelin in ummadan maqaarsaar ummadan lagu baabiya loogu talagala xamiiliin dabadhilisyaalalah aan u imaanno ciidamada gobolka ee jooga ee ka tirsan dowladda amaba hirshabeelle iyagu ka waran dhibaatada dadka ay ku hayaan dhibaatada dadka ay ay ku hayaan way badan tahay wax khayrana lagaba fili mahayn waddooyinka cadowgu ka taliyo ayay ummadda ku gacmaystaan gabdhaha muslimaadka oo muxajidaadkaana ee ku faraxumeeyaan wax dheefka yaroo ay sitaan iyo waxyaabaha sahayda ay wataanna ay uga qaataan dadkana way dilaan dhaqanka dhaboolgu yaqaana waa dhaqanka caynkaasa waana dhaqanka ay wakiilka uga yihiin cadowga ilaahay oo waddanka soo duulo qabsaday markay dhaqanka ay yaqaaniin waaba intaasba wax kale oo khayra khayrba laguma yaqaana shartaasunbay ummadda ku faafiyaan ma garad xilliyada qaar waxaa la soo bandhigaa askar isa soo dhiibta oo furumaha shisheeyaha isaga taga odayaasha ka waran kaalintooda ku aadan askartaasi in lasoo dumo askartaas waa jirtaa iyagoo taa'ibiin ah say noo sheegaan waana soo dhoweynaa galaangal weynana odayaashu ku leeyihiin gaar ahaan odayaashan ka odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ka wilaayada odayaasha mataqan noqobadeeda ah waxaaba u xil saarannahay inaan cadowga ka keenno ciddii ilaahay ugu talagala inay tawbad keento marka tawxiidka ayaan ugu yeernaa waxaan ugu yeernaa islaamku inuu nabad yahay nabadgelyana aysan jirin islaamka mooyaane marka qaabkaasaan ula tacaamulnaa dowr fiican in odayaashu ku leeyihiin wilaayaduna waa uu xil saarata howlahaas inay daadiyiyaan gobolka in dowladihii la soo dhisayey meelaha ugu badan ciidamo ay ka raadi jireen waaye bal ka waran sanadaha maxaa isbedelay
sanadada markaas sheegaya waa sax gaaladu waxay ku xisaabtantaa gobolka shabeellaha dhexe laakiin taas cagsigeed falilahi alxamdu maanta soomaalida ayay lamid yihiin amba waxaba la odhan karaa amay amayba uroon yihiinoo dadkii way fahmeen dowladda riddadana inay nacfigooda meesha ku dhamaahan qof walba way arkeen waxaan isleeyahay marka xoogaa dacwadii iyo diintii iyo khayrkii la isugu yeeraayey wax badanaa mataqaana a gaaraan leeyahay ma garat bal macalin maxamed in haddii lagu yidhaahdo ka waran bal la hadal maamulka gobolka mas-uuliyiintooda iyo ciidanka iyo saraakiishaba maxaad ku dhihi laheed oo fariin ahaan kaga faa'iidaysanaysaa maamul maba u naqaanba ciyaala suuqin mooryaanaan u naqaan balse waxaan leenahay anugu baaqi lahayn anoo maanta la hadlaayo waad aragteen jowharaad ku aruursan tihiin balcadna waa gaari weyseen dhulkii waa ka go'deen waxaa intaas idin dheer xabadaha canaasiirta idin gubaaya halka qiyaamaha ka daran waxaan dhihi lahay waad aragteen ilaahayna wax waa idin tusay ilaahay usoo laabta subxaana wa tacaala kitaabkiisana qaata tawxiidkana qabsada intii goor goor tahay intaas baan dhihi lahay ciidamada waxaan ku leeyahay midaas mid lamida waxaad maalin walbaad ku dhimanaysaan meelaan munaasab idiin ahayn wadooyinkaad taagtaagan tihiin gabdhaha muxajibaadka dadka muslimiinta u dhibeysiin la idinkaga hari maayo wiilal dhalinyaraa oo ilaahay diinkiisa mataqaanaa u khidmayhayaa ilaahay soo saartay haddaad xumaataanna ilahay waa idinka bedel qaadanaa walaala waxaan idin leenahay diintana soo qaata soona raaca diinta waddada daadisan daarta nabadda soo aada waa tawxiidka laa ilaha illa allahu maxamedun rasuulullahi sidaas baan leeyahay dhankaad markaa ka tagtid in maamulka shabeellaha dhexe ka waran iyaguna ee islaamiga ah waxqabadkooda bal dadka wax uu sheeg maamulka islaamka ee wilaayada shabeellaha dhexe waxqabadkeedu ma qarsoono dayax tumaya afara ayaa lagu tilmaami karaa magaalada muqdisho oo caasimadda soomaaliya ah maalin walba waxaa soo gaara meelaha mataqaana ama maxkamadaha islaamka oo ka cadaaladda lagu haayo ama meelaha dowlaadka khayraadka ka furan yihiin ama dhammaan ha nagato qabaa'ilada ishaysta iyaga waxaa weye fawjan fawjan iyagoo koox koox ah ama jameeca jameeca ah ayay usoo gelayaan waxay muga u muuqataaba intaasaaba ugu filan warbixin la-aan qofkii dhammoodaaba qanci ku qanci kara maanta in arrinkaasu wax loo masayro amba la qaato ay yihiin intaasaba lagu fahmi karaa لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي guud ahaanna barnaamijka dhuux caawo waa naga intaa dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي